maamulka iskuulka alfe ee beledweyne oo u waramay radio baalula ayaa haweenka iyo dhalinyarada magaalada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan barashada xirfadda farsamada gacanta gaar ahaan karinta dharka iyo xarqaanka kuwaasi oo si bilaasha loo bari doono haweenka iyo dhalinyarada iskuulkan ayaa diyaariyey qalabkii ay wax ku baran lahaayeen dadka doonaya inay xirfadahan bartaan waxaana jira haween horey u bartay xirfadan oo dhameeyey iyo kuwo kale oo weli iskuulka dhigta kheyr cabdulaahi faarax maamulaha iskuulka alfa ayaa ka waramaya fursadan waxbarasho ee ay hayaan isagoo ugu baaqay bulshada inay ka faa'iidaystaan magaalada afarta xarumood waxaan ku leenahay xarumo ayaan ku leenahay insha allah hadduu ilaah yidhaahdo marka waana sii ballaarinaynaa cid kastoo markaasi u baahanna insha allah waxaan kusoo dhaweynaa gacmo furin waxaanu ku baraynaa si bilaasha amaba lacag la-aan ah ayadoo weliba taas ay sii dheer tahay inaan innaga ardayda aan bulshada aan ku barno si lacag la-aan ah ayadoo xirfadan ay aada u adag tahay oo wax kasta oo markaasi ama xirfad kastaoo la bartan ay tahay xirfadda keliya ugu adag maadaama dhaqaale ahaan ay u adag tahay riinjiga markaasi dadka wax lagu baro uu aada u adag yahay uguna yar tahay afar boqol iyo toddobaatan dollar in markaasi uu joogo iyo in ka badan runtii waana kaga faa'iideyn doonaa bulshadayna waana sii wada doonaa insha allah xirfadan ballaarinteeda laakiin waqtigan la jooga dunidu waxay gaarta horumar dadka baraha bulshada ay aada u isticmaalaan fursadan farsamada gacanta ee dharkarintana runtii annaga waxaan ku bixinaa si bilaasha amaba lacag la-aan ah cid kastoo markaas doonaysa rag iyo dumarba inay ka faa'iidaystaanna waan kaga faa'iidaysanaynaa dugsigana wuxuu ku bixinayaa si lacag la-aan ah qof kastoo doonaya inuu ka faa'iidaysta ee ku nool magaalada beledweyne iyo xarunta gobolka hiiraanna xaafad kasta uu ka heli karaa xirfadan ayaa ka mid ah shaqooyin ay haween badan oo ku nool magaalada ka sameeyaan lacago ay ku maareeyaan noloshooda iyagoo ka maarmay in ay dad wax weydiistaan